Ururka dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa agab looga hortagayo fatahaadaha ku wareejiyay maamulka magaalada Jowhar. Agabkan ayaa inta badan laga soo ururiyay xaafadaha magaalada Jowhar. Gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe, Fortuun Aadan Xeefow ayaa tilmaantay inay diyaar u yihiin wax kasta oo looga qayb qaadan karo fatahaadda.
bismillaah ee, waxaan la joognaa gudoomiyaha degmada jowhar maanta ee ururka dhalinyarada gobolka iyo ay- caasimada dowladda hirshabeelle waxaan baryahan muddo afar maalin aan wadnay ururinta jawaanada kun iyo afar boqol oo jawaan oo aan uga qayb qaadanayno ee, fatahaadda iyo waxyaabaha aadka looga cabsi qabo aan waxaan ku wareejinaynaa gudoomiyaha degmada jowhar een, iyadoo la sii wadi doono in la aruuriyo jawaanankaas ayaan uga qayb qaadanayno aad iyo aad aa u mahadsantihiin Gudoomiyaha degmada Jowhar Cismaan Maxamed Mukhtaar Baari ayaa uga mahad celiyey dhalinyarada isxilqaanka ay sameeyeen.
marka hore waxaan u mahad celinaa alla subxaana wa tacaala marka xigta ururka dhallinyarada gobolka iyo degmada ee ay horkacayso gudoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waa idinka guddoogni ee qaaraanka aad ay intaan ku howlan tihiin iyo inta aad noo keenteen iyo inta oo keeni doontiin waa idinka sugaynaa hadduu al yidhaahdo run ahaantii waxaa xusud mudan oo wax lagu dayda leh oo aan baaq ugu diraayo inay ku daydaan bulshada qaybahooda kala duwan sida ay isu xilqaamayeen dhallinyaradan gobolka shabeellaha dhexe khaasatan degmada jowhar Een, eh, shalay waxaa igu magaciisii cusbayd oo farxad i gelisay laba dhallinyaro oo wiil iyo gabar ah ee loorar ina soo qaadeen ee i dhahayeen waxaan ka qayb qaadahaynaa ee, contributionkan ee loogu hortagaayo ama lagu difaacayo dhibaatooyinka la sheegay ilaahay anaga haayo Ee, waxaan leeyahay ku dayshay mudihiin kuwaasoo kale maantana urur weynihii ee dhallinyarada gobolka ee maanta wado iyagana kun iyo afar boqol loor waxaan leeyahay waa mahadsantihiin in dadaalkiina sii wada mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay aada u mahadsantihiin Maalmihii la soo dhaafay ururka dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waday dadaallo xoog leh oo ay uga qayb noqonayaan fatahaadda laga cabsi qabo inuu sameeyo webiga Shabeelle.